ha walaala waa jira dagaalku laakin dagaal sidaa u weyn ma ahan ciidanka amniga oo degmadaas ayaa xoogaa maaragtay laba qof intay murmeen dagaal yaroo dhexdooda ka dhacay oo ahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana hawshaa waa la xaliyey dagaalkaana wuu dhamaaday ciidankan hadda way wada joogaan magaaladana way fiican tahay amnigana wuu fiican yahay alxamdulilah hal nin oo dhintay waa jira oo shacab ah saddex qof oo dhaawacan waa la ii sheegay dhaawacoodan hadda xamara loo soo qaaday oo meesha lagu daaweynayaa dagaaladuna runtii dadka shacabka ah iyo ciidankaba dan uma ahan mar walbaba annaga waxaan dhiirigelinaynaa ummadda si uu dhibkaa dib dambe ugu dhicina meeshaas insha allahu tacaala waa ka shaqeynayna haddii alla